بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan
cuuduu ilaa maa maata calayhi alambiyaa wa caasha calayhi alculamaa u noqda wixii ambiyadii ilaahay ay ku dhinteen culimmadii rabbaaniyiinta ahaydna ay ku noolaadeen kuna nool yihiin ilaa yowmina haada
waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله ومجلس كي لباد كمد أها محاضرتي أين مالنتي هرقادني عوان كيدو أها عليكم بالأمر الأول waxaa qaybtan maanta ciwaankeeduna yahay cuuduu ilaa maa maata calayhi alambiyaa wa caasha calayhi alculamaa u noqda wixii ambiyadii ilaahay ay ku dhinteen culimmadii rabbaaniyiinta ahaydna ay ku noolaadeen kuna nool yihiin ilaa yowmina haada inta aynaan ciwaanka iyo maqsuudkiisa u gelin qabla kulli shay min ajalli nicami illaahi calayna an arsala ilayna rasuula wa anzala calayhi waxya wa haada alwaxyu kaamilun daa'im yasluxu fii kulli zamanin wa makaan waxaa nicmooyinka ilaahay ee waaweyn ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuul inoo soo diray rasuulkaasina in ilaahay waxyi ku soo dejiyey waxyigaasina uu yahay mid dhammaystiran oo daa'im ah oo goob kastoo la tago iyo goor kastoo la joogaba u suubanayo saalix u ah ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuulaa ilaahay subxaanah dadka mu'miniinta ah wuxuu ku mannaysta oo ugu nicmeeyey nicmo weyn ayuu ilaahay mu'miniinta ku galladaystay goorma id bacaa fiihim rasuula markii uu rasuul ka soo dhex saaray rasuulkaasoo min anfusihim naftooda ka ahaaday macnaha rasuul iyaga ka mid ah oo aan ahayn mid qariiba oo meel fog uga yimid ay garanayaan asalkiisa iyo nasabkiisa ay garanayaan dhalashadiisa iyo dhaqankiisaba yacnii rasuul iyaga ka mid ah xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray rasuul iyaga la jinsi ah oo bashar ah oo aan malag ahayn waayo hadduu noqon lahaa min jinsi almalaa'ika dee lamay dhaqmi kareenba ismanay fahmeen jinsigooda ayaa laga dhigay isagoo jinsulbashar ah ayaa haddana iyaga uu ka mid yahay dadkoodii iyo degaankoodii oo meel ka durugsan aan uga iman waa min nicmat illaah ilaahay nicmooyinkiisay ka mid tahay rasuulkaas oo muhiimadiisu ay tahay yatluu calayhim aayaatih rasuulkaasoo ilaahay aayaadkiisa ku dul akhriyaya wayusakiihim oo daahirinaya shirkiga iyo bidaca iyo macaasida iyo xumaan oo dhan ka daahirinaya wayucallimuhum alkitaaba waalxikma rasuulkaasoo baraya kitaabka iyo sunnada waayo xikmadu hiya sunna kamaa qaala qataada wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin markii hore haba ahaadaan kuwa habowsan laakiin min nicmat illaahi calaa haadihi alumma inuu rasuulkaa u soo diray muhimmadiisa ugu weynina ay tahay inuu kitaabkiiyo sunnada baro oo ku barbaariyo xumaan iyo mukhaalafo oo dhan inuu ka daahiriyo wanaag iyo fadiilo oo dhanna inuu waxa weeyaan ku tarbiyeeyo ku ababiyo haada rasuulu lkariim maa taraka shay-an fiihi khayrunaa ilaa dallanaa calayh walaa shay-an fiihi sharunaa ilaa xadaranaa minh rasuulkaa yacnii nicmada ilaahay noo soo diray ah ee raxmaddii ilaahay ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuulkaa raxmadda ah kamuu tegin khayr ilaa waa ina tusiyey sharna kamuu tegin ilaa waa inooga digay macnaha wuxuu dhaafay amar iyo nahyi arrinka diinta ma jira rasuulkaasi sala allahu calayhi wasalam wax walba waa inoo caddeeyey akhraja alimaamu muslimu fii saxiixihi min xadiidi salmaan alfarisi radia allahu canhu qaal qiila lah laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhiraa'a imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidkaa salmaan alfarisi uu warinayo waxau yihi waxaa lagu yidhi salmaan fii bacdi riwaayaat waxaa ku cadayd cidda ku tidhi inay ahaayeen mushrikiinta qaar ka mid ah wa qaala lahu bacdu lmushrikiin waxay markaa mushrikiintii qaarkood ku yidhaahdeen salmaan laqad callamakum nabiyukum kulla shay xata alkhiraa'a nebigiinnu wax walba wuu idin baray xataa qaabkaaad u saxaroonaysaan eed u kaadshaysaan eed xaajadiinna u gudanaysaan ama u fadhiisanaysaan macnaha wax walba waa idiin caddeeyey xataa kayfiyatu qadaa'i alxaaja xataa sidaad xaajada u gudanaysaan ee suuliga u fadhiisanaysaanna dhaho qaala ajal waxau idhi nacam haa nebigaygu wax walba waa noo caddeeyey laqad nahaanaa sala allahu calayhi wasalama an nastaqbila alqiblata bikaa'itin aw bowl nebi muxamed wuxuu noo diiday inaannu qiblada la qaabillo saxaro ama kaadi wa an nastanjiya bilyamiin iyo inaannu midigta ku istijoonno oo kaadida ama saxarada isaga maydhno waa noo diiday waayo waxaa sunnaha midigta wixii sharaf iyo wanaag leh in loo adeegsado bidixdana wixii mustaqdare qurun iyo nijaasa laysaga sifeeyo wa an yastanjiya axadunaa biaqalla min alaaati axjaar wuxuu yidhi waxaa kaloo nebi moxamed noo diiday midkaayo inuu ku istijoodo saddex dhagax wax ka yar oo diinteenna sharafta badan ee waasaca ah yacnii fudaydinteeda waxaa ka mida biyo haddaad weydo in waxa weeyaan dhagaxaanaad isaga istijoonayso oo nijaasada isaga angajinayso marka dhagaxaantaas saddex wax ka yar inaanaan ku istijoon ama saddex dhagax dhagax saddex geftin ama saddex daraf leh haddaad heshana dee maqsuudku waa uun saddex meelood in waxa weeyaan aad iskaga angajiso waxau yihi aw nastanjiya birajiicin aw cadmin waxaa kaloo nebiga iyagu noo diiday sala allahu calayhi wasalam inaannu ku istijoonno saalo ama waxa weeyaan laf yacnii saaladii xayawaanka iyo xooluhu ay dhigayeen ama lafihii hilibka aan ka cunnay yacnii laf ama saalo inaannu ku istijoonnona waa noo diiday oonu najaasada isaga bi'inno riwaayaadka qaarkood waxaa lagu sababeeyey diidmada istijada lafta iyo saalada nebigu wuxuu yidhi fa innahaa zaadu ikhwaanikum min aljinni waayo waa saadka iyo cuntada walaalihiinna jinka oo lafahana markaad idinku ka dhammaysataan hilibkii mid la mida ilaahay u saarayaa jinka marka ha ka nijaasaynina oo ha kaga istijoonnina waxa weeyaan saaladana xoolahooda ayay calaf iyo cunto u noqonaysaa alkhiraa'a alkhaaabi fii macaalimi sunan wuxuu yidhi alkhiraa'a maksuurat lkhaa mamduudat llif adabu takhallii waalqucuudi cinda alxaaja alkhiraa'a oo lafdiga xadiidka ku soo arooray ee maqsuudka looga jeedaa waxa weeye waa qaabka loo xaajo gudanayo ama loo fadhiisanayo marka xaajada la gudanaayo imaamu nawowina waxau yidhi fii sharxi muslim waa ismu lihayati alxadath waxa uu magacu yahay khiraa'adu qaabka yacnii loo xaajo gudanayo hay-ada ama qaabka xadadka maaha nafsu lxadath ee waa hay-at lxadath calaa kullin xadiidkaas waxa uu caddaynayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wax walba inuu caddeeyo wuxuu dhaafayba aanu jirin xataa kayfiyatu qadaa'i alxaaja wax ka sarreeyana hadalkeeda baddaa kadalika akhraja alimaamu طabaraani fi lmucjam alkabiir ana nabiya sala allahu can abi darin ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal maa baqiya shayun yuqaribu min aljannati wayubaacidu min annaar ila waqad buyina lakum waxau nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma hadhin shay janno idiin dhowaynaya ama naar idinka durkinaya ilaa waa laydiin caddeeyey macnaha wax kasta oo janno aad ugu dhowaataan oo rabbi ridihiisa aad ku heshaan waan idiin caddeeyaa nebigu ilaahi sala allahu calayhi wasalam wax kastoo cadaab aad ku mudanaysaan ama ilaahay aad kaga durkaysaanna waan idinka digo waan idiin caddeeyey waxaan idiin dhaafin ma jiro وفي رواية أخرجها الإمام الشافعي عن عمرو عن المطلب مرفوعا بلفظ ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به وما تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا قد نهيتكم عنه وحو نبي صلى الله عليه وسلم كما تجن شيء كم ذوحي إلهي إذن فري إلا وان إذن أمري كمان تجن شيء كم ذوحي إلهي إذن ديدي إلا وان إذن ديدي معناها أمر ينهي وحي دين تلحريرا وان إذن دميه وحي إذن كدمني مجر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نبي صلى الله عليه وسلم hadduu sidaa wax walba inoogu caddeeyey kitaabka lagu soo dejiyena waa kaamil oo wax walba waa lagu caddeeyey oo kitaabkaas iyo waxyigaa nebi moxamed lagu soo dejiyey calayhi afdalu salaati wasalaam wax alla wax kitaabkaa lagu dhaafay ma jiro kitaabkaasaa wax walba ku dhan yahay nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waa ina soo gaadhsiiyey ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وحن كوكسو دجن النبي الله كتابك قرآنك تبيانا لكل شيء إساقو وحو والبعضينية هذا الكتاب فيه بيان كل شيء حلال هديتهي حرام هديتهي حدود شرعك هديتهي وحو والبع يعني بيان كيسو كتاب كاسو كسو بيه waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa maa faraqnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kagamaanaan tegin wax wal oo arrinka diintiinna ah waa ku caddaynay oo wax yacni laga tegay ma jiro wa calaa axadi tafaasiir inuu kitaabka looga jeeda maa faraqnaa fi lkitaabi in looga jeeda alqur'aan sida imaamu shawkaani fatxulqadiirkan ku tilmaamay waa tafaasiirta culimmadu ay saartay mid ka mid a inuu maqsuudku yahay qur'aanka yacni culimmada kalena waxay ku fasireen alkitaab kitaabu lmaqaadiir kitaabkii maqaadiirta khalaa'iqdoo dhan lagu qoray oo ah allowxulmaxfuud waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim ina fii dalika laraxmatan wadikraa liqowmin yu'minuun ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nu awalam yakfihim oo miyaanay ku fillaanin kaafi miyaanay ahayn oo aanay ku fillaanin dadka annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim nebi maxamedow inaannu kugu soo dejinnay kitaabkaa qur'aankaee lagu dul akhrinayo miyaanay ku fillaanin oo kaafi aanu kitaabkaas u ahayn inna fii daalika laraxmatan wadikraa liqowmin yu'minuun waxa uu rabbi yidhi subxaanah yacnii kitaabkaa lagugu soo dejiyey waxaa ugu sugan naxariis iyo waano iyo xus kuwa muuminiinta ah cid walbana raxmad iyo waxa weeyaan dee xusuus buu u yahay laakiin iyaga waxaa loo qaydoo khaas loogu xusay liannahum hum lmuntaficuuna bih waayo kuwa kitaabka ku intifaacay ee ku hanoonay ee raacay waa iyaga dadka kale way ku khasaareen oo dee faa'iidada qur'aanka may helin asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasirayay wuxuu yidhi fajamiicu dalika yakfii man araada tasdiiqa alxaqi wa camila calaa talabi alxaq waxaa la soo sheegay oo dhammi waxa ugu filan yahay ruuxa doona inuu xaqa rumeeyo kuna dadaala yacnii inuu xaqii doondoonuu raadsado waxa ugu filan intaa la soo sheegay waxa uu sheekhu yidhi markaa falaa kafa allaahu man lam yakfihi alqur'aan walaa shafa allaahu man lam yashfihi alfurqaan wuxuu sheekhu yidhi alla ma kaafiyo qofkaan qur'aanku ku fillaan ee aanu qur'aanka iyo kitaabka ilaahay aanu kaafiyin wax kaafiyaba alla ma tuso waa habaar ducaaw calayh qofka aan alfurqaan kitaabkaa xaqa iyo baadilka kala saaraya aanu shaafiyin ee waxa weeyaan aanu kaafi iyo shaafiba u noqon ilaahay subxaanahu wa tacaala ma shaafiyo wax ku fillaada iyo wax shaafiya midna ma helo waa habaar wuxuu sheekhu yidhi wman ihtadaa bihi waktafaa fainahu khayrun lah laakiin qofka kitaabkaa ku hanoonee ku kaaftooma sidaasaa u khayr badan if iyo aakhiraba idan ikhwaanii fillaah nebiga sala allahu calayhi wasalam kitaabka lagu soo dejiyey fiihi alkifaaya qofka hanuun iyo hidaayo doonaya isagaa ku filan hayrkii uma baahna meel kale hanuun qofka ka doondoonaana wuu ku hallaabayaa ee ku hanuuni maayo walaalayaal muqadimadaas kadib haadihi almuqadima oo aan ku tilmaamayay uun dhammaystirka diinta iyo sida ay wax walba uu nebiguna sala allahu calayhi wasalam inoogu caddeeyey diinteennuna ay u dhammaystiran tahay si aynu u dareenno inaynaan u baahnayn meel kale inaynu wax ka raadsanno aynu ka soo qaadanno maadaama diinteennu kaamil tahay muqadimadaa kadib waxaa ciwaanka kelmaddeenna maanta aynu u doorannay oynu u bixinnay cuuduu ilaa maa maata calayhi alambiyaa wa caasha calayhi alculamaa ummad yahay u noqda wixii ambiyadii ilaahay soo dira ay ku dhinteen ee noloshoodii macnaha ay ku qaateen waxaad u noqotaan ilaa maa maata calayhi alambiyaa ambiyadii ilaahay soo diray waxay ku dhinteen ee noloshoodii ay ku dhammaysteen wa caasha calayhi alculamaa culimmaduna ay ku noolaadeen ilaa haddana ay ku nool yihiin waxaynu uga cabirnay ambiyada maata waayo dee ambiyadii ilaahay uu soo diray dhammaantood waa dhinteen oo waxa weeye dee nebi maanta ina dhex joogoo nooli ma jiro marka maata calayhi alambiyaa wixii ambiyadu ay noloshooda ku dhammaysteen in loo noqdo wa caasha calayhi alculamaa culimmadana caasha waxaynu uga cabirray waayo iyagu ilaa yowminaa haada ahlulcilmiga rabbaaniyiintiihi dee waa nool yihiin oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yadurhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru llahi wahum calaa dalik yacni qayb ummaddayda ka midihii ka zuuli mayso inay xaqa iyo diinta ku taagnaato ku toosnaato iyadoo aanu waxba yeelayn cidda khilaafta iyo cidda hoojise garabkooda ka baxdaa midna aanay waxba yeelayn ilaa ilaahay amarkiisa uu ka imanayo markaa zaman kasta inkastoo culimmadu ay dhimato haddana waxaa bedelaya kuwo kaloo rabbaaniyiina xataa yarit allahu alarda waman calayha ilaa inta adduunyadu ay ka dhammaanaysa amarka ilaahay uu ka imanaayo marka culimmadu yacni hadiga ambiyada horena way ugu soo noolaadeen ilaa maantana way ku nool yihiin ambiyadiina yacnii iyagoo dhammaantood ay dhinteen laakiin fariiqooda ciddii dhaxashay ee waxa weeyaan maanta aynu kaga dayanannaa dee waa alculamaa alrabbaaniyuun oo ah warasatu alambiyaa marka hanuunka iyo hidaayadu waxay ku jirtaa in laysweydiiyo ambiyadii ilaahay maxay ku dhinteenee ay ku dhammaadeen culimmada rabbaaniyiintiina maxay ku nool yihiin oo ilaa maanta ay ku taagan yihiin hada huwa su'aal alambiyaau jamcu nabiyin ambiyadaas aynu nidhi wixii ay ku dhinteen aynu ku dhaqanno waa jamcu nabiyin nebi oo la jamciyey wa hum aladiina istafaahum allahu min khalqihi lirisaalaatih waana kuwii ilaahay khalqigiisa iyo dadka uu ka doortay ee uu u doortay inay rasaa'ishiisa iyo waxyigiisa xambaaraan oo ummadda iyo dadka ay gaadhsiiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay subxaanah waxa uu malaa'igta ka doortaa rusul kuwo uu acmaal iyo muhimmaad u diro qaar waxyiga u diro qaaru arwaaxda dadka inay ka soo qabtaan u diro qaarba waxba u dira marka ilaahay subxaanah malaa'igta rusul ayuu ka dhex doortaa kuwo uu acmaal u diro sida malakuljibriilba dee waxyiga ugu diray malakulmowdna qabdularwaax wa min annaas dadkana ilaahay rusul ayuu ka dhex doortaa oo dee waa ambiyadaa ilaahay u waxyoonayo si ay umamka iyo dadka u gaadhsiiyaan idan yacnii ambiyada iyo rusushu waa kuwo ilaahay doortay oo xilkaa ay hayaan iyo waxyigaa loo waxyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u doortay allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa u cilmi badan halka uu risaaladiisa iyo farriintiisa dhigayo macnaha cidda ehelka u ah inay risaalada ilaahay xambaartay ummadda gaadhsiiso cidda mutaysatay ee ehelka u ah ilaahay baa u cilmi badan cid uga xogogaalsani ma jirto maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim kuwa gaalada ah ahlulkitaabka iyo mushrikiintaba isku daro ilaahay wuxuu yidhi ma jecla ilaahay xaggiisa khayr iyo raxmad in laydinkaga soo dejiyo oo rusushaa laydiin soo diraya iyo waxyigaa lagu soo dejinayo way ka dhimanayaan xiqdi iyo xasad dartii iyagoo xaqnimadiisa garanaya ayay haddana necab yihiin oo aanay jeclayn laakiin ilaahay muxuu yidhi dee kuwaa waxba laga weydiin maayo oo lagala tashan maayee wallaahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa ilaahay baa raxmaddiisa cidduu doono ku gaar yeela raxmaddanna waan yacni waxaa ka mida nubuwada iyo waxyiga iyo rususha uu soo dirayo wallahu dulfadli alcadiim ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa mid fadli iyo abaal weyn leh oo waxa weeyaan deeq ballaadhan u saaxiib ah warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar waxaa la yidhi rabbigaa nebi allow isagaa wuxuu doono abuura cidduu doonana wuxuu doono u doorta marka ilaahay subxaanah rususha iyo ambiyada isagaa rasaa'ishiisa iyo waxyiga u doortay wa imaamuhum nabiyunaa muxamedun sala allahu calayhi wasalam rusushaa alla uu doortay ee risaalaadkiisa uu doortay hormoodkooga iyo imaamkooda ugu mudani waa nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam waayo rasuulku waa kiila ana sayidu waladi aadama walaa fakhra yacnii bani aadam aadan wuxuu dhalay iyo durriyaddiisa anaa ugu mudan oo sayidkooga ah faanna igama aha buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ana sayidu waladi aadam waxaa sii caddaynaya nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidu lisraa'i waalmicraaj markii la dheelmiyey ee maka inta laga qaaday baytulmaqdis la geeyey ee halkaas samaawaadka sare laga korsiiyey yacni waxa weeyaan ambiyadii oo dhan baa loo soo ururiyey dabadeed markii ambiyadii oo dhan halkaa laysugu soo ururiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagaa hor galay oo imaam u noqday waayo waa imaamkoodii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa imaamu alambiyaai waalmursaliin isagaa hor galay markaa waayo imaamada yacni had iyo jeer dee afdaliyada qofba qofkuu ka mudan yahay ayuu dadka horgelaya oo imaamu noqonaya marka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam baytulmaqdis markii ambiyada laysugu keenay isagaa horgaloo imaam u noqday waayo isagaa ugu mudan walaalayaal ambiyadaas diintoodu mid bay ahayd ambiyada aynu leenahay cuuduu ilaa maa maatuu calayh wixii ay ku dhinteen ha lagu dhaqmo dib ha loogu noqdo kaana dacwatuhum waaxida wa diinuhum waaxid wain tanawacat sharaa'icuhum yacnii diintooda iyo dacwaddooda asaaskeedu mid buu ahaa walow sharaa'icda camaligee hoose iyo axkaamta lagu dhaqmayo ummaduhu haba ku kala duwanaadaan oo waxaa laga yaabaa yacni ummaddan wax xaaraan ka ihi inuu ummaddaa xalaal u ahaa taa u xalaal u ahaana tan laga xarimay markaa sharaa'icda camaligee hoose ha ku kala duduwanaadaan ummadaha iyo ambiyadu laakiin asalka diinta asaaska u ah way ka midaysnaayeen oo waxa waa tawxiidu rabbi alcaalamiin in ilaahay keligii la caabudo oo wuxuu soo dejiye uun lagu caabudo asalkaa tawxiidka jamiiculambiyaa way ka midaysnaayeen ta aynu rabno in loo noqdo oo asal iyo asaas laga dhigtana waa taas الاخلاص والمتابعة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد كوكوبيتونات صفحة لا بقولي لباطن وحويلي فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم أنبياء دي اللي صدر الدين تودو مدبايا هيد حق التوحيد كي أساسك ولو شرائع ده هوسي اللي قلق ميا هبك لدواناته oo tafaasiisha hoose camaliga ah haba ku kala duwanaadaane laakiin diinta guud iyo mabda'a guud ee tawxiidka way ka midaysnaayeen oo diin shirki ku bannaanaa ama ilaah kale in lala caabudo ilaahay dee may soo degin rasuultaa ku baaqayana ilaahay ma soo dirin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja mid kastoo idinka idinka mid a haddaad ummadihii tihiin waxaanu u yeelnay shariico ay ku dhaqmaan iyo waddo ay maraan oo diintooda ay u maraan ibnu kaiir aayaddaa markuu fasiraayey wuxuu yidhi هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسوله الكرام يعني آيضا وحلق قور بحنايا أمم كيك للددونا مركا لفيريو حق يعني رسول والبوحي إلهي كسو دري ومن الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد وحيد مركا ابن كثير يعني مركا لفيريو وحي رسوش الله كسو دري أو أه sharaa'icda ku kala duwan xagga axkaamta camaliga ah kuna midaysan xagga tawxiidka oo asalkii ah waxaa taa tusinaya in ambiyadu dhammaantood xagga tawxiidka ay ka midaysnaayeen ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun allah wuxuu yidhi jalla sha'nu adiga hortaa nebi allow rasuul maanaan soo dirin ilaa haddaannu soo dirrase waxaannu u waxyoonanay ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin aniga mooyaane aniga keligaya caabuda macnaha rasuul kastoo la soo diro waxaa lagu soo dirayey cibaadatullaahi waxda wax kale laguma soo diray yacnii shirki rasuul loo banneeyey ma jirin rasuul kaste tawxiidkaa lala soo diray waxaa kaloo ilaahay uu yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut yacnii ummad walba rasuul ayaanu ka soo dhex saarnay maxaa rasuulkaasi xambaarsanaa oo dacwaddiis iyo diintiisu ahayd an icbudu allaha wajtanibu aaguut ilaahay keligii caabuda aaquutkana iskaga fogaada idan jamiicu lambiyaai walmursaliin diintoodu tawxiidka waa ka midaysnay marka inaynu u noqonno maa maata calayhi alambiyaa wa huwa tawxiid waa arrin aad iyo aad muhiim uga ummadda wasatus'aluuna camaa ajabtum almursaliin waana laydin weydiin doonaa rususha waxaad ugu jawaabteen miyaad raacdeen raadkoogii iyo waxay idinku yeedheen mise waad ka baydheen waa laydin weydiin doonaa waayo ummad walba rasuulkii loo diray waxay ka yeeshay aakhire qiyaamaha waa laysku waraysan doonaa waana laysku weydiin doonaa ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين إلهي وحولي وحن ويدين دونا الذين أرسل إليه كوي رسوش الله دري وأن السؤال دونا رسوشي وحي كيالات وأمضه ولنسألن المرسلين كوي الله درين ورسوشي iyagana waanu su'aali doonaa wixii laga yeelay iyo iyagu waxay ka yeeleen risaaladii falanaqusana calayhim bicilmin wamaa kunna haa'ibiin waxau rabbi yidhi subxaana waanan uga warrami doonnaa annakoo cilmi ku sugan oo og kamanaanaan maqnayn oo ilaahay markuu su'aalayo huwa aclamu bihim isagaa uga cilmi badan oo uga aqoon badan oo uga xogogaalsan laakiin haddana waa lagu imtixaamayaa in su'aashaa la weydiiyo waxau rabbi yidhi subxaanah wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin xusnabi allow maalinta loo yeedhayo ee allah subxaanahu wa tacaala ummadihii u yeedhayo ee uu ku odhanayo maada ajabtum almursaliin ummad yahay rusushii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen ma raacdeen oo ma rumayseen mise waa beeniseenoo waa isaga baydheen la su'aalayo yowma yajmacu allahu arusul fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lanaa innaka anta callaamu alguyuub waxaa la yidhi nebi allow xus dadkana xasuusi maalinta ilaahay rusushii oo dhan intuu soo ururiyo uu ku odhanayo maada ujibtum maxaa laydinku jawaabay tii hore ummadaha ilaahay su'aalayey maada ajabtum almursaliin maxaad rusushii ugu jawaabteen tanna rususha lafteediibaa ilaahay su'aalayaa maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay markaasay odhanayaan laa cilma lanaa innaka anta callaamu lguyuub annaku ma ogin oo cilmi nooma sugna allahayow waxa maqan iyo qeybka adaa u cilmi badan sidaasay odhanayaan ikhwaanii fi illaah idan laabudda an nacuuda ilaa maa maata calayhi alambiyaa oo tawxiidkaas wacaasha calayhi alculamaa culimmada rabbaaniyiintu waxay ku noolaadeen ee ay ku nool yihiinna inaynu u noqonno ynu isweydiinno ynu ku dayannaa waa daruuri waalmaqsuudu bialculamaa hum warasatu alambiyaa wa hudaatu lkhalqi ajmaciin waa kuwii ambiyada dhaxlay ee khalqiga iyo dadka hanuuninaya ee hanuunka u horseedayey waa kuwa dariiqii ambiyadiiyo rususha haya maaha kullu caalim caalim kasta ama mid kastoo cilmi xambaaray ma aha waayo cilmiga muctabarkee naaficiihi waa ka dariiqii ambiyada waafaqsan ee ilaahay lagaga cabsadee lagu caabudo ee hadyigii nebiga ku hanuunsan ee ku hagaagsan haada huwa alcaalim caalimka rabbaanigii waa kaas ka ay inaynu ku dayanno oo waddadiisa qaadna ay tahay na waa kaas fa fii saxiixi sunani abi daawuud min xadiidi abi darda ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر نبي وحولي صلى الله عليه وسلم علمه waa ambiyada kuwii dhaxlay yacni ambiyada kuwii dhaxlay weeyi ambiyaduna dadka may dhaxalsiin dirham iyo diinaar toona oo adduunyo lagama dhaxlin wa inamaa warasuu alcilm cilmi unbay dadka dhaxalsiiyeen faman akhadahu akhada bixadin waafir qofka markaa yacni cilmigaa ambiyadu ay dadkii uga tegeen iyo waxyigaa ay dhaxalsiiyeen qofka qaybtiisa ka qaataa waa qof nasiib weyn helay oo dheef weyn helay culimmadu markaas sharaf iyo darajo taasaa ugu filan inay yihiin warasatu alambiyaa in markaa culimmada la waafaqoon la khilaafin in taladooda la qaatoon laga hor iman badbaadada ummaddaa ku jirta nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bih faatuu minhu ma istatactum fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan idiin diiday iskaga durka fajtanibuuh ka durka oo ka dheeraada wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma statactum waxaan idin farayna waxaad kartaan kala kaalaya intaad awooddaan nahyiga lama kala reebinoo wixii laguu diiday iskaga tag baa layidhi laakiin waajibaadka iyo takaaliifta wixii lagu saaray iyo waxa lagu amro kala kaalay waxaad awooddo fataqu llaha ma statactum waxauu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kasratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim waxaa kuwii idinka horreeyey halaagay su'aal badnaantoodii iyo ambiyadoodii ay khilaafayeen laba cillo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka ku xusay oo umamkii hore ku halaagsameen waxaa loo xusayaana ma aha mujarad sheeko iyo qiso inta la soo arooriye la dhaafayo laakiin waa wax u baahan in lagu waantoobo lagu cibro qaato waa wuxuu nebigu u xusayo inay ummaddiisu waddadaa ka baydho si aanay ugu dhicin kuwaa wixii ku dhacay t hore waa su'aal badnaan macnaha su'aal badnaan waxaa looga jeedaa su'aasha cilmiga ah ee qofku u baahan yahay cibaadadiisa iyo camalkiisa saalixa ah ee daruuriga u ah ee jaahilka uu ka yahay cidda aan garanayn inuu weydiiyaa isagoo faa'iida doona iyadu ceeb maahe waa layna amro waa laynagu addoonsaday oo ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yacni dadka ahlucilmigaa wax weydiiya haddaydaan idinku wax garanayn taasi waa wax layna amray oo qofku ama waa caalim isku filan ama waa taalibulcilm aan weli meeshii caalimka gaadhin oo laakiin mas'alada baadhan kara ama waa qof caami oon isagu cilmi lahayn laakiin culimmada daba socda waa saddexdaa mid uun qofkii markaa su'aasha ahlulcilmiga ee faa'iidada iyo cilmigu kaaga xidhan yahay iyada lama diidin laakiin ta la diiday waxa weeye su'aasha tacanudka iyo canaadka iyo cariigsiga iyo madaxadayga yacni waxa weeyaan ku salaysan amaba aan faa'iido cilmiya aanaad uga jeedine aada uga jeedda uun waxaan dhicinba ama aan suurtagal ahayn inaad iska weydiiso sidii ahlulkitaabka dhaqankoodu ahaa ee ambiyada iyo rususha ay su'aalo macno darro ah oo cariigsi ah ay ugala hor iman jireen markaa su'aal badnaanta manhiga ah ee lagu halaagsamaa ta noocaasa weeyi qofka taalibulcilmiguna waa inuu ka fogaado wixii adduunyadiisa iyo aakhiradiisa faa'iide iyo anfacu le mooye waxaan waxba kaga xidhnayn inaanu ku dawaqin oo su'aal badnaantu dee sideeda muhiim uma aha haddaan dan iyo muraad kaaga xidhmin masalada labaad waxa weeye wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim waxaa kaloo halaagay khilaafkay ambiyadoodii khilaafayeen ay ka hor imanayeen marka ambiyada waddadooda in laga baydho oo laga hor yimaado oo la khilaafaa waa sababulhalaag waxaa iyaduna sababulhalaaga alikhtilaafu cala alculamaa aladiina hum warasatu alambiyaa culimmada rabbaaniyiinta ah ee waxa weeyaan toosan ee mustaqiimiinta ah yacnii ka horimaadka laga hor yimaado ee la khilaafaa isaga laftiisuna waxa uu keenayaa halaag macnaha halaag buu keenayaa in culimmada rabbaaniyiinta ah laga hor yimaado waayo ahlulcilmigu had iyo jeerda ummadda wixii u dana ee diintoodu ay ku jirto ayay kula taliyaan ama ku waaniyaan marka waxaa la yidhaahdaa alikhtilaafu cala alculamaa min mawruuhaati aljaahiliya yacnii jaahiliyadii hore wixii laga dhaxlay ayay ka mid tahay in culimmada rabbaaniyiinta ummaddu ay ka hor timaado xaqiiqa ahaanna yacni waaqica caalamulislaami maanta ku jira haddaad u fiirsato taariikhdiisa waxyaaba ka mid ah wax badan oo masaa'ib iyo mixan dhacay waxay ku dhaceen markii laga hor yimi taladii culimmada rabbaaniyiinta ee waaweyn markaasaa mar dambe farta dhexda laga qaniinay waayo fitnadu markay biyo dhigto ay meel walba ku dhacdo jaahil iyo caalim nin walba waa gartaa markaa waa la wada calaacalaa laakiin caalimku fitnadu markay soo yeelyeelatay soo af yeelatayna weli imanba ayuu ka sii digaa caalimku taladiisa markaasay tahay in la qaato culimada markaa rabbaaniyiinta ah yacni waxa ay horena ugu noolaayeen iminkana ku nool yihiin in loo noqdo muhimmaddaas ayaa ay leedahay روى الإمام الدارمي في سننه عن عمرو بن سلمة بن الحارث قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء إمام الدارمي سننتي سوح كسو ساري سقو عمر بن سلمة بن الحارث كورين يئن يدي كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود حلوحا وفريسا شري الباب كعبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء صلاة الصباح كهر ayaa waxa weeyaan gurigiisa alba'an hor fadhiisan jiray waa talabadii iyo talaamiiddii waxa weeyaan ardaydii cabdillahi bni mascuud markaa wuxuu yidhi salaadda ka hor inta aanu u soo bixin ayaanu gurigiisa hortiisa ku sugi jiray fa idaa kharaja mashaynaa macahu ila almasjid markuu soo baxo ayaanu xagga masaajidka u raaci jiray fa jaa'anaa abuu muusa alashcari wuxuu yidhi marka annaku halkii joogna oo ibnu mascuud waxa weeye ku hor suganna gurigiisii ayaa waxa noo yimid abuu muusa alashcari faqaala akharaja ilaykum abuu cabdiraxmaan bacd markaasuu yidhi abuu cabdiraxmaan weli ma idiin soo baxay qulnaa laa markaasaanu idhi maya weli ma soo bixin fajalasa macanaa xataa kharaj waa nala fadhiistay buu yidhi markaa abuu muusa alashcari ilaa ibnu mascuud noo soo baxay falamaa kharaja qumnaa ilayhi jamiica wuxuu yidhi markii uu noo soo baxay cabdillahi bin mascuud dhammaantee waanu u wada kacnay faqaala lahu abuu muusa يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته مرك أبو موسى الأشعري أي عبد الله بن مسعود وحكوري أبو عبد الرحمن أو قور دويد مساجد كي وحن كسو أركي أر النفتيد أي ديدي أو إنكرتي ولم أرى والحمد لله إلا خيرا وحو راعيي إلهي مهدي وحن خير هاينا إن دهي قميقا ومعناه وحن خير هاينا ما نسو أرك laakiin arrin haddana aniga igu cusub oo naftaydu ay diido ayaan masaajidkii ku soo arkay buu yidhi abuu cabdiraxmaanow qaala famaa huwa ibnu mascuud baa ku yidhi abuu muusow waa maxay arrinkaas faqaala in cishta fasataraah wuxuu yidhi cimri hadduu kugu simo waad arki wax kaa qarsoomaya ma aha qaala ra'aytu fi lmasjidi qowman xilaqa juluusan waxau yidhi masaajidkii waxaan ku soo dhex arkay qoom ama dad yacni xalqada u fadhiya oo xalqad waliba waa wareega dadku markay saa isku soo wareejiyaan waxaan arkay buu yidhi dad xalqad xalqad masaajidkii u fadhiyo qoloba meel ay waxa weeyaan xalqad ka samaysatay yantadiruuna salaah iyagoo salaada sugaya fii kulli xalqatin rajulun wa fii aydiihim xasan fayaquulu kabiruu miatan fayukabiruuna mia fayaquulu halliluu miatan fayuhalliluuna mia wayaquulu sabbixuu miatan fayusabbixuuna mia wuxuu yidhi xalqad walbana nin baa la joogoo la fadhiya ku odhanaya boqol jeer allah gacmaha horta waxay ku haystaan buu yidhi quruurux quruuruxay takbiirta iyo tahliisha ay ku tirsanayaan ayaa gacmaha ugu jira nin baana xalqad walba horjooga oo la fadhiya ninkaasi markaa wuxuu ku leeyahay boqol jeer allahu akbar dhaha markaasay boqol jeer allahu akbar odhanayaan boqol jeer laa ilaaha ila allahu dhaha markaasay laa ilaaha ila allahu odhanayaan boqol jeer boqol jeer subxaan allaahi dhaha markaasay boqol jeer subxaan allahi odhanayaan qaala famaada qulta lahum markaasaa wuxuu yidhi abu ibnu mascuud abuu muusow maxaad ku tidhi haddaba markaad sidaa ku aragtay qaala maa qultu lahum shay-an intidaara ra'yik waintidaara amrik wuxuu yidhi wuxuu yidhi abuu muusa wuxuu ku yidhi ibnu mascuud maa qultu lahum shay-an waxba kumaan odhan intidaara ra'yik waintidaara amrik anoo ra'yigaaga iyo amarkaaga sugaya bal haddee ibnu mascuud wuxuu ka yidhaahdo adiga taladaada anoo sugaya waxba kumaan odhan buu yidhi abuu muusa alashcari qaala afalaa amartahum an yacudduu sayi'aatihim wadaminta lahum anlaa yadiica min xasanaatihim shay ibnu mascuud wuxuu ku yidhi maad ku tidhaahdid xumaantiinna wanaag idinma socdee xumaantiinna iyo dembigiinna tirsada anaa idiin damaanad qaadaya wanaaggiinni hore inaanu idinka lumayne laakiin xumaantiinna tirsada miyaad ku tidhaahdid buu yidhi uma madaa wamadaynaa macah wuxuu yidhi markaa ibnu mascuud waa socday annakuna waanu raacnay xataa ataa calaa xalqatin min tilka alxilaq ilaa xalqad xalqadahaa ka mida uu dul yimid ibnu mascuud fawaqafa calayhim waa isdul taagay faqaala maa haada aladii araakum tasnacuun wuxuu yidhi waa waxaanad samaynaysaanaan idinku arkayaa waa maxay qaaluu yaa abaa cabdiraxmaan xasan nacudu bihi takbiira waltahliila waltasbiix maxaa ka macnaa bay yidhahdeen abuu cabdiraxmaanow waa quruurux annu allaahu akbar laa ilaaha ila allah subxaana allah annu ku tirsanayno waa quruuruxaas annu ilaahay ku xusannaynu dikriga tiradiisa ku tirsanayno maxaa ka macnaa qaala facudduu sayi'aatikum fa ana daaminun anlaa yadiica min xasanaatikum shay wuxuu yidhi xumaantiinna tirsada xumaantiinna dembigiinna tirsada waxaan idiin damaanad qaadayaa wanaagaad leedihiin inaanu idinka dayacmin laakiin hadda dembigiinna iyo xumaantiinna tirsada buu yidhi wayxakum yaa ummata muxamed hooggiinna ee ummaddii nebi muxamedey maa asraca halakatakum halaaggiinna maxaa ka deg deg badan buu ibnu mascuud yidhi ummaddii nebi muxamedey haaulaa'i saxaabatu nabiyikum mutawaafiruun waa kuwaa saxaabadii nebigu weli idin dhex joogeen dhammaan wa haadihi hiyaabuhu lam tablu dharkii nebi maxamed waa kanoo weli ma baaliyoobin wa aaniyatuhu lam tugsar weelkiisii wakaasoo weli lama jabin oo ma jajabin macnaha waa kinaaya can qurbi cahdi nubuwa waxa uu sarbeebaya ama ka kinaayoonayaa xilligii nebi maxamed siduu u dhow yahay aanu u dheerayn wuxuu leeyahay halaaggiinu deg deg badana nebi maxamedba intuu mootanaa ma fogo waa dhowdahay wuxuu yidhi ibnu mascuud innakum la calaa millatin hiya ahdaa min millati muxammed aw muftatixuu baabi dalaalah wuxuu yidhi wallaahi yacni waxa weeyaan ama waxaad ku sugan tihiin millad iyo diin waladii nafsii biyadih wuxuu yidhi allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee baa ibnu mascuud yidhi innakum la calaa millatin hiya ahdaa min millati muxamed waxaad ku dul sugan tihiin diin tii nebi maxamedba ka khayr badan oo ka fadli badan aw muftatixuu baabi dalaalah ama albaabkii baadidaad maanta furateen dee waana la yska garanayaa diintii nebi maxamed mid ka khayr badan inaanay imanayn soo maah marka warku muxuu u dhacayaa uun albaabkii baadidaa maanta idiin furmay ilan wa khayrulhadyi hadyu muxamed waddo la maro iyo sunno la raaco ta nebi maxamed baa u khayr badan marka wuxuu leeyahay ibnu mascuud dee ama diintii nebi maxamed wax ka khayr badan baa hesheen ama albaabkii baadidaad furateen xaqiiqaduna waxay tahay diin ka khayr badani ma jirtee albaabkii baadida iyo bidcada ayaad furateen qaaluu yaa abaa cabdiraxmaan maa aradnaa ila alkhayr waxay yidhahdeen abuu cabdiraxmaanow wallaahi khayr mooye wax kale inaanaan u jeedin maxaa halkanna fadhiisiiyey maxaanu u tasbiixsanaynaa khayr doon baanu nahay qaala wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiiba waxau ihi fara badana mid khayr doondoonaya laakiin aan haleelay imisaa niyo wanaagsan oo khayr doonaya laakiin bidco ku cibaadaysanaya hadda wuu niyo wanaagsan yahay ilaahay u dhowow buu isleeyahay laakiin dee niyada wanaagsani waxba kuu tari mayso camalkaagu kii nebi maxamed hadduu khilaafo oo aanu waafaqsanayn waxau yihi markaa ibnu mascuud hadalka isagoo sii wata ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam xadaanaa ana qowman yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiihim waaym ullaahi maa adri lacalla akarahum minkum uma tawallaa canhum waxa uu yidhi nebi maxamed wuxuu nooga warramay niman waxa weeyaan qur'aanka akhriyayo haddana qiraa'ada qur'aanku dhuunta aanay u dhaafayn ilaahay baan ku dhaartay garan maayo buu yidhi waxaba suurtagale kuwaa badidoodu idinka inay idinka mid yihiin kuwiina halkan tasbiixda isugu yimid dabeed wuu isaga tegay ibnu mascuud intaa markuu ku yidhi camar ibnu salama oo raawiga ah wuxuu yidhi ra'aynaa caamata ulaa'ika alxilaq yutaacinuunanaa yowma nahrawaani maca alkhawaarij kuwii ibnu mascuud hadalkaa ku lahaa badidoodii wuxuu yidhi yowma nahrawaan ayaannu aragnay iyagoo saxaabadii warmaha la dhacaya oo safkii khawaarijta ka soo jeeda bidcadu waa taa ayaan daradeedu yacnii meel dhow bay ka bilaabantaa iyo dikri iyo tasbiix waxaanay ku dhammaanaysaa dhiigga muslimiinta in la bannaysto yacnii camar ibnu salama muxuu yidhi kuwii ibnu mascuud hadalkaa ku lahaa badidoodii yowma nahrowaan khawaarijtii bay la soo safteen oo saxaabadii rasuulkay la dagaalameen walaalayaal waxa asarkaasi uu waxa weeyaan astaan u yahay yacni sida bidcadu marka hore qofka ay u soo gelayso waxaase su-aal mudan oo isweydiin mudan ruuxu wuxuu is odhan karaa halkii bidca ka soo gashay subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah min ayna dakhalat albidca waa la tasbiixsanaya waa la tahliilsanaya fayna albidca waxay ka soo gashay tirada iyo sifada iyo hay-ada ay isku qaydeen subxaan allaahi waa xaq ama boqol dheh ama kun dheh ama melyan dheh laakiin meel intaad fadhiisato inaad tiro u qaydo oo tidhaahda adiga wardigaa boqol baan ku siiyey adiga kun baan ku siiyey adiga shan boqol baan ku siiyey tiradan muxadadkaa halkeed ka keentay cibaadada iyo shayga sharciga ah wixii diintu ay idlaaqdayna waa la idlaaqaa oo dabar laguma xidho wixii dabar iyo qayd lagu xidhayna waa la dabraa oo lama idlaaqo sunnadu waa sidaa salaada afarta ragcadooda dee inaad dhaafisa maaha waa inaad u dayso ta labada ah waa inaad u dayso sunnayaasha iska maftuuxee lagu yani maftuuxa ku ah waa inaad tukatee mulaqa ah marka wixii la idlaaqayna waa inaad idlaaqiisa u dayso wixii la qaydayna taqyiidkiisa waa inaad u dayso marka iminka tasbiixda iyo tahliisha iyo takbiirta dee waxa weeyaan waa mulaq waxa tiro ku qaydan uun yani waxa weeyaan dee salaadaha marka laga baxo subxaan allahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta dee waxa weyaan mid walba saddex iyo soddon saddex iyo soddon saddex iyo soddon marka boqlaadna in waxa weeyaan lagu boqleeyo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ilaa aakhiri laakiin awqaada kale dee waxaa laynagu yidhi udkuru llaha dikran kaiira in fara badan ilaahay xusa marka bidcadu waxay ka soo gashay inay tirooyin iyo cadad mucayana isku qaydaan intaa allahu akbar dheh intaa subxaan allaahi dheh waa tiro wax daliila aan ku taagnayn waana nooca la yidhahda albidca alidaafiya waayo culimmadu markay tacriifinayaan bidca albidca waxay u kala kacdaa bidca xaqiiqiya iyo bidca idaafiya bidcada xaqiiqigaa waxaa la yidhaha almamnuucatu biasliha wa wasfiha ta asalkeeda iyo wasfiga ama hay-adda ama tilmaanta ay ku sugan tahay labadaba mamnuuc ku ah een daliil lahayn taa waxaa la yidhaha bidca xaqiiqiya meella diinta kagama taalo laakiin bidaca idaafiga oo ka ummadda iyo mujtamaceenna ku badan waxa weeye shayga asalkiisu uu mashruuc yahay waxaa la yidhaha almashruucatu biaslihaa almamnuucatu biwasfiha asalkii waa mashruuc oo subxaan allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha illa allah wallahu akbar dee waa mashruuc waa cibaado laakiin wasfigeedaa mamnuucaho inaad wakhti gaara ku qaydo tiro gaara ku qaydo kayfiye iyo hay-ad gaara aad u samayso xaggaasay bidcadu ka gelaysaa yacni taqyiidka zamanka ama cadadka ama hay-ada ama sifada jaanibkaasi bidcadu ka gelaysa oo allahu akbarti iyadoo xaqa tiro aan sharcigu u xidhin haddaad u xidho adugu oo boqol ama konton ama kun dee xaggaasaa bidca noqonaysa waxaynu markaa halkaa ka fahmaynaa itibaacu inuu yahay shay daruuri ah alitibaac waa shay daruuri ah oo sida ikhlaasku daruuri ugu yahay camal kasta haddii kale aan loo aqbalayn ilan ilahay wuxuu ku yihi xadiisu lqudsi man camila camalan ashraka fiihi maci hayrii taraktuhu wa shirka qofka camal sameeya cid kale uu igu lamaaneeyey isaga iyo waxa uu sameeyey shirkigiisaaga waan isaga tegaya aqbali maayo markaa sida camalka ikhlaas la'aan aan loo aqbalin ayaan mutaabaca la'aanna loo aqbalin oo mutaabacaduna ay daruuri u tahay oo macnaha niyo wanaagu niyada wanaagsani kuguma filla haddaan sunno wanaagsani raacsanayn niyada wanaagsan sunno wanaagsan waa ina raacdo waayo nabiguba sal allahu calayhi wasalam sida saxiixeynka ku sugan saxaabigii udxiyadiisa qalay salaaddii ciidda ka hor muxuu nebigu ku yidhi shaatuka shaatu laxmi laxdaadani waa la xilib oo aad iska shidhaysato addee reerkaagii ehelkaagii aad ugu loogtood ugu ducaysa laakiin udxiyadii kaama gudayso shaatuka shaatu laxmi markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ma tixgelinin saxaabigaa niyo wanaaggiisa niyo wanaagsan ayuu lahaa laakiin wakhtigii loogu talagalay odxiyadu salaada ciidda marka la tukada kadib bay ahayd wuu ka hormariyey muu odhan waad iska niyo wanaagsaneedo odxiyadii way kaa gudaysaa muu odhane wuxuu yidhi shaatuka shaatu laxmi reerkaaguunbaad hilib u qashay laakiin odxiyadii mashruuca ahayd ma aha idan niyada wanaagsan qabuulka camalka kuma filla sunno wanaagsan haddaanay raacin oo niyadaaduna waa inay khaalis tahay camalkaaguna sunnada waa inuu waafaqsanya walidaalika alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka tobnaad safxada toddobiyo tobnaad xadiidkaa markuu sharaxayay wuxuu yidhi qaala sheekh abu muxamed ibnu abi jamra ibnu abi jamra wuxuu yidhi wa fiihi ana alcamala wain waafaqa niyatan xasana lam yasixa xadiidkan shaatuka shaatu laxmin waxaa ku sugan in camalku walow niyo wanaagsanba ha waafaqo ha yeeshee inaanu niyo wanaagsan keligeed ku ansaxayn ilaa idaa waqaca calaa wifqi sharci ilaa camalku inuu u dhaco mooyaane si waafaqsan shariicada nebiga yacni sunnadaa nebiga si waafaqsan inuu u dhaco mooyaane yacni camalkii niyo keliya ku ansixi maayo waxaa qaasimatu duhuuri mubtadica ah yacni dadka ahlubidaca ama bidcada la yimaada waxaa dhabarka ka kala jebinaya oo marnaba aanay ka soo waaqsanayn jawaabna aanay u helayn munaadaradii imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahli sunna calayhi raxmat ullah imaamkii weynaa ee lagu imtixaamay waxa weeyaan qur'aanku maaha makhluuq waa kalaamullaahi hayru makhluuq markii ahlubidaci ay yidhahdeen waa makhluuq isna waxa weeyaan la istaagay mowqifkii ahlu sunna ee xaqa ahaa inuu qur-aanku yahay kalaamullaahi hayru makhluuq lagu imtixaamay dhibaato iyo darar iyo dulmi badan ku kasbaday marka yacni waxa weeyaan munaadaradii ibnu abi du'aad ninkii la odhan jiray doodii uu la galay markii la keenay axmed ibnu xambal ee jeelkii laga soo saaray ayaa wuxuu ku yidhi ibnu abi du'aad akhbirnii can hada aladii tadcu nnaasa ilayh war bal waxaad iiga warantaa waxaan aad dadka ugu baaqayso ee bidaca ah a shay-un dacaa ilayhi rasuulullah ma wax rasuulkii ilaahay dadka ugu yeedhaybaa qaala laa ibnu abi du'aad wuxuu ku yidhi axmed ibnu xambal may rasuulku dadka uguma yeedhin qaala fa shay-un dacaa ilayhi abuu bakrin bacdah ma wax haddaba abuu bakar rasuulka dabadii uu dadka ugu baaqaybaa qaala laa wuxuu yidhi maya ee abuu bakarna uguma baaqin qaala fa shay-un dacaa ilayhi cumaru wuxuu yidhi haddaba ma shay cumar ibnu khataab abuu bakar dabadii dadka ugu yeedhaybaa qaala laa wuxuu yidhi maya cumarna uguma yeedhin qaala fa shay-un dacaa ilayhi cumaan wuxuu yidhi haddaba ma shay cumaan dadka ugu yeedhaybaa bacdahum kuwaa dabadood qaala laa wuxuu yidhi maya cumaanna dadka uguma baaqin qaala fa shay-un dacaa ilayhi caliyun bacdahum qaala laa wuxuu yidhi haddaba ma shay cali binu abi aalib iyaga dabadood dadka ugu yeedhaybaa waxau yidhi maya axmed ibnu xambal markaa wuxuu yidhi fa shay-un lam yadcu ilayhi rasuulullah walaa abuu bakrin walaa cumaru walaa cumaanu walaa caliy shay haddaba aan rasuulkii ilaahay dadka ugu yeedhin oon abubakar ugu yeedhin oon cumar ugu yeedhin oon cumaan ugu yeedhin oon cali ugu yeedhin tadcuu anta annaasa ilayhi adiguna aad dadka ugu yeedhaysaa laysa yakhlu an taquula calimuuhu aw jahiluuh laba midkoodun weeyaan buu yidhi laba midkood unbuu noqonayaa kama dhex baxsanaa imaa inaad tidhaahdo way ogaayeen rasuulka iyo khulafaau raashidiintu iyo inaad tidhaahda may ogeynoo jaahil bay ka ahaay ilan labadaa midkoodunbaa kuu bannaan mid saddexaad ma lihi wuxuu axmed ku yidhi ibnu abi du'aad fain qulta calimuuhu wasakatuu canhu wasicanaa wa iyaaka maa wasica alqowm haddaad tidhaahda nebiga iyo abuubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali way ogaayeen arrintan waanay ka aamuseen aniga iyo adigaba waxa inagu filan kuwaa wixii ku filaaday oo waynu ka aamusanaa buu yidhi wain qulta jahiluuhu wacalimtu wuxuu yidhi haddaad tidhaahdo yacni kuwaasi rasuulka iyo khulafaau raashidiintu jaahil bay ka ahaayeen oo anaa ogaado cilmigani ii baxay haddaad tidhaahdana ibnu abi du'aadow fa yaa lukac ibnu lukac yajhalu annabiyu sala allahu calayhi wasalam waalkhulafaau araashiduuna shay-an wa taclamuhu anta wa asxaabuk wuxuu yidhi lukac ibnu lukacow ma nebi muxamed iyo khulafaau raashidiintii waxay garan waayeen ayaad adig iyo asxaabtaadu aad garanaysaan waxaa la yidhaha luqada carabiga culimada luqadu waxay yidhahdeen lukac ninka ama qofka markaa nin lagu sifaynayo waxaa la yidhaha lukac gabadh marka lagu sifaynayana waxa la yidhaha lakaaci marka lukac oo raggii ama lakaaci oo gabadhii ihi labaduba waxa weeyaan macnaheedu alla'iimu almutanaahi fi lkhubsi qofka xun ee axmaqa ah ee xumaanta ku talax tegey ayaa lukac la yidhaha marka wuxuu yidhi kaagan khabiiskee la'iimkee xumaanta ku talax tegey ma nebi muxamed iyo khulafaau raashidiintii waxay garan waayeen ayaad adigu garanaysaa marka lukac waa alla'iimu lmutanaahi fi lkhubs ninkii cayda badnaa ee aflagaadada badnaa ee gabayaagii xutay alla odhan jiray waa kii isagoo zawjadiisa caayaya yidhi utawifu maa utawifu uma aatii ilaa beytin qaciidatuhu lakaaci yacni waa ashcaarta luqada carbeed ku soo aroortay wuxuu yidhi waxaan wareego oon wareegaba waxaan u soo hoyanayaa guri tubbaasi ay dhex fadhido marka allakaacida wuxuu uga jeedaa dee iyadu ku aflagaadaynayaayo waa mid xun u leeyihi yacni xutaya wuxuu ahaa shaacir yacni aad iyo aad u cay iyo sabi badan aabbihii buu caayey hooyadii buu caayey xaaskiisii buu caayey maalintii dambe waxay muraayid intuu isku eegay ayuu naftiisii caayey markaasaa wuxuu yidhi abad shafataaya alyawma ilaa takalluman bisuu'in famaa adri liman ana qaa'iluh araa liya wajhan shawaha allaahu khalqahu faqubixa min wajhin waqubixa xaamiluh intuu is eegay baa wuxuu yidhi waxa- wuxuu yidhi maanta debnahaygii hadal mooye wax kala weydiidaan inay hadlaan mooyaane oy xumaan ku hadlaan mana garanayo maanta cidan caayo dabeed naftiisa intuu ku soo noqday ayaa wuxuu yidhi waxaan arkayaa weji ilaahay abuurkiisa uu fool xumeeyey fa qubixa min wajhin wa qubixa xaamiluh waa weji la fool xumeeyo fool xun kan ku yaallaana uu xun yahay waa naftiisii markaa nin inkaarqabuuha waxay taarikhdu sheegaan cumar bnu khataab ayaa intuu u yeedhay yidhi carabkaan kaa goynaya markaasuu yidhi waxa weeyaan dib cid u caayi maayo iska sii daayay calaa kulli xaal waxaynu uga jeednaa yani maalka waxaynu shicirkaa usoo qaadanay inuu macnaha lukaca ma la kaaci waxaa la yidhaha allayiimu lmutanaahi fi lkhubs qofka xun ee xumaanta ku talax tegey ayaa lukac la ydhaha markaa wuxuu yihi fayaa lukac ibnu lukac yajhalu nabiyu wlkhulafaau raashiduuna shay-an wataclamuhu anta waasxaabuk ma nebi muxamed iyo khulafaau raashidiintii waxay garan waayeen ayaa maanta adig iyo asxaabtaadu aad garanaysaan macnaha dee wax caqliga galo oo qof caaqili uu ku hadlo ma aha weyi munaadarada imaamu axmed ibnu xambal waa munaadaro qof kasta oo bidco la yimaada aad ku afwaajin karto ood afkiisa ku xidhi karto waxa weeyaan maalmahan marka dee rabiiculawal la gale ee suufiyadu ay mawliidkii iyo gebgebtoodii ay bilaabaan waxa ku filan inaad weydiiso mawliidkan yacni waxa weeyaan iyo dabaaldeggani ma wuxuu rasuulki ilaahay sameeyeyba waa haadee kuma odhan karayaan waa maya abubakar ma sameeyey may cumar ma sameeyey cumaan ma sameeyey cali ma sameeyey nebi muxamed iyo khulafaau raashidiintii waxaanay samayn waxaad leedahay markaa dee laba kama baxsana inay cilmi u lahaayeen oy ka aamuseen iyo inaanay garanayn marka hadday idhaahdaan cilmi bay u lahaayeen iyagu may u dabaaldegin haddaba waxaad tidhahdaa wasicanaa wa iyaaka maa wasica alqowm annaka iyo idinka waxay nagu filan wixii kuwaa ku filaaday haddaba iska daaye hadday idhaahdaan maya cilmi cusub baa noo baxayna waxaad ku tidhaha fayaa lukac ibnu lukac yajhal الnabiyu wاlkhulafaaء الraashiduun wataclamu shayan taclamuhu anta waasxaabuk ikhwaanii fi اllah idan laa budda min taxqiiqi اlitibaac waa lagama maarmaan in la xaqiijiyo itibaaca shaikhu lislaam ibnu taymiya fii majmuuci اlfataawa mujaladka toddobiyo tobnaad safxada afar boqol lixdan iyo toddoba waxa uu ku yidhi mutaabacada isagoo ka warramaya wadalika ana almutaabacata an yafcala mila maa facal clى اlwجه اladي facal لأجل أnahu facal wuxuu uhi shaikhu islaam mutaabacadu marka la qeexaye la tacriifinayo waxa ay tahay inuu qofku sameeyo mila maa facal wixii uu nebigu sameeyey oo kale inuu sameeyo oo horta ficilkaaga iyo ficilkiisa mumaasalo waa inay ka dhaxayso wixii nebiga wax ka duwan dee hala imane wixiisii oo kale samee cala alwajhi اladii facal siduu u sameeyena u samee oo wakti hadduu ku qayday tiro hadduu ku qayday meel hadduu ku qayday ile cibaadaadka qaar meel lagu qaydaa jira iminka awaafkao kale makaan buu ku qaydan yahay meel aan kacbada ahayn dee awaaf kuma banaana wuquufka carafa dee xuduudda carafuu ku qaydan yahay xajku dee wakti ayuu leeyahay ramadaantu zaman ayay leedahay salaadu cadad iyo tiro ayay leedahay markaa cala alwajhi aladii facal sidii uu u sameeyey hadday tiro tahay hadday xilli tahay hadday makaan tahay liajli annahu facal inuu sameeyeyna darteed u samee oo macnaha dee isaga kaga dayo oo liajli annahu facalna waxaa loo jeedaa dee haddii ficilkaagu yacni iskaga beegmo un oona ta'asi iyo kudayashaba u qastin dee maajuur noqon mayso markaa qofka mutaabacada rasmiga ee kaamilkiihi waa inaad ficilkii nebigoo kale samayso siduu u sameeyeyna aad u samayso inuu isagu sameeyoood kaga dayanaysa darteedna aad u samayso markaas ayaad mutaabacadii ku sugantay waxaa kaloo u yidhi shaikhu lislaam fi lmajmuuc mujaladka tobnaad safxada laba boqol soddon iyo afar wa jimaacu diini aslaan diintu waxay isugu imanaysaa laba asal anlaa nacbuda ila allah ilaahay mooye axad kale inaynana caabudin walaa nacbudahu ilaa bimaa sharac wixii uu sharciyeeye uu jideeyey mooye wax kalena inaynaan ku caabudin laa nacbuduhu bilbidac ilaahay bidcooyinka ku caabudi mayno kamaa qaala allahu tacaala sida allah uu yidhi فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وحو ربي سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه قفك هذا ربي لكل كيس مدرجين إياه فليعمل عملا صالحا قفك عمل وناكسنها السمعي ومتابعته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ربي عبادتي سنة أحد كليه كل مانين وإخلاصك هو شيخ الإسلام يقول وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله تاسنا وحقيقين لحقيقين أيو شهادتين كي لبدي شهادو تهره إن لقروا إلى حق لقو عبدا إنا نجرى ألمويا إيا إن لقروا نبي محمد رسولك إلهي صدري وياه ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه شهادة ظهره وحقصقا إنينا عابد ألمه يعد كله وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه شهادة اللباد وحقصقا إن نبي محمد إياهي رسول كيسي وحين قسو قارسين حق إلهي سبحانه وتعالى فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وحواج مركا إن لقوة إنينا النبي وركيس الرمينه أمر كيسنا إن قاضنا إن أطيعنا وقد بين لنا ما نعبد الله به نبي waa inoo cadeeyey waxaynu ilaahay ku caabudayno aynu ugu dhowaanayno wanahaana can muxdathaati alumuur waxaanu inaga reebay wax alla waxaa diinta lagu soo dariisiiyey ee bidac iyo muxdathaad ah wa ahbara annahaa dalaalah waxaanu nebigu sheegay bidacaasi baadi inay tahay qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi balaa man aslama wajhahu lilaahi wa huwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waxau rabbi yidhi man aslama wajhahu lilaah qofka wejigiisa ilaahay u hogaamiya ee camalkiisa alla u baraxtira waa ikhlaaskii wa huwa muxsin isagoo samafalaya waa mutaabacadii oo camalkaa iyo cibaadadaa hagaajinaya oo rasuulka ku raacaya falahu ajruhu cinda rabbih kaasi waxa uu leeyahay abaalkiisa ilaahay agtii buu ku leeyahy walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun cabsiino korkooda may ahaanin mana murugoonayaan oo arrinka aakhiro kaga horreeyana ka cabsan maayaan adduunka waxay kaga yimaadeenna ka murugoon maayaan balaa man aslam waa ikhlaaskii wa huwa muxsinna waa mutaabacadii ibnulqayimna wuxuu lahaa raxmatullaahi calayh hada wa haani nawcay tawxiidi tawxiidu lcibaadati minka liraxmaani anlaa takuuna ligayrihi cabdan walaa tacbud bigayri shariicati liimaani waxa uu lahaa tawxiidka labadiisa nooc kiisa labaad وتوحيد العبادة إله الرحمن كعبادة الله برحتره ألا تكون لغيره عبدا يئن أرد إلهي عدان هين أدون أنقر عبادة رب آذو برحترته وألا تعبد بغير شريعة الإيمان إيا شريعة إيمانك إيا سنة وحان هين إن أرد إلهي سبحانه وتعالى كعابد وتوحيد العبادة إيا توحيد المتابعة إن عبادة الله برحتره متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم ومما يوضح الاتباع جليا وحيابها اتباع السي فافاهن يسي عدين وحكمده مواقف عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر مواقف عمر بن الخطاب إيا إنا كيسي عبد الله بن عمر لبدي إسرالي إيا كرامة إيا شرفت بدنا رضي الله عنهما وأرضاهما مواقف تودي إيا وحويان مناسبات كي سومري وحي عدين إيا هيرك اتباع ذو تاقنا إيا دينتو هلك أي اتباع عدكتين صحيحين كوحا قصدا حديث عابس بن ربيعة وحول رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر يعني الأسود وحناك عمر بن خطاب حجر الأسود كردون كان إياه ويقول استقوا له إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك وحول دقحيهم وان قرن يا إنا تهي دقح عندي بير دف مدنا لهي هدي أنا أراك رسولك إلهي أو كردون كان إيانا كما دون كذين hada huwa alitibaac macnaha wuxuu leeyahy waxaan kuu dhunkanayaa waan ogahay dhib iyo dheef midna inaanad lahayn laakiin nebi maxamed baa ku dhunkaday isaga ayaan kaga dayanaya oo sidaasaan kuu dhunkanaya waa xajarulaswadka waayo waxaa sunnaha qofka kacbadaa ilaahay karaameeyey dawaafkeeda uu suurto galo ee haddana xajarulaswadka inuu gaadhaa ay suurtagal u tahay dee inuu soo dhunkado bal fadaa'il baa ku soo aroortay dhunkashadiisa iyo taabashadiisa in dunuubta lagu daadiyo ولأجل الاتباع يقبل هذا الحجر حجر مكة ويرمى حجر منى اتباع درتي ayaa xajarkaa maka yaalana loo dhunkanayaa ka mino yaalana loo tuuraya yacni waxaanu naqaanaa inay sunnadu tahay oo laynagu addoonsaday jamaraadka mina marka xajka loo baxo saddexda jamro ee qofkii tegeyna uu tegey ka kalena laga yaabo warbaahinta inuu ka arkay kaabadaha dhaadheer ee astaanta u ah jamaraadka yacni jamratu suqra iyo aljamratu lwustaa iyo jamratu lcaqaba oo tamaka u soo xigtaa mid walba waxaa la sunneeyey saddexdaa jamro waxa weeyaan in toddoba dhagax lagu tuuro iyadoo allaahu akbar allaahu akbar la leeyahy yacnii dhagaxaan yaryar oo quruurux oo kale ah in lagu tuuro dhagaxan maka yaallana waa xajarul aswadkan kacbada yaalle lama tuurtuuraye waxaa laynagu addoonsada in la dhunkado oo qofkay u suurto gashaa ku dul sujuudo oo lasoo salaamaa laynoo suneeyey marka waa itibaac diintu hawe iyo ra'yi hadday tahay qofku wuxuu odhan lahaa kana waa dhagax kana waa dhagax maxaa kana laga dhunkanaya kana laga tuurtuuraya laakiin yacni arrinku markuu itibaac iyo diin yahay kanna dhunkaa la widhaa dhunko kanna tuur baa la widhaa tuur hadal kalena ma yaalo cabdillaahi bnu cumar mowqifkiisana waxaa caddaynaya xadiidka imaamu albukhaari can zubayr qaala sa'ala rajulun ibna cumara can istilaami alxajar ninbaa cabdillaahi bnu cumar wuxuu su'aalay dhagaxan xajarul aswadkan la taabanayee la dhunkanaayo faqaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yastalimuhu wa yuqabiluh wuxuu ibnu cumar yidhi rasuulkii ilaahay baan arkay oo taabanaya oo dhunkanaya qaala qultu ara'ayta in zuximtu ara'ayta in gulibtu ninkii saa'ilka ahaa ee cumar cabdillaahi ibnu cumar wax weydiinayaa yidhi cabdillaahi ibnu cumarow bal ka warran haddii lay ciidhiyo haddii layga xoog roonaado sideen yeelaa bal ka warran qaala ijcal ara'ayta bilyaman ra'aytu rasuula allahi yastalimuhu wa yuqabiluh wuxuu idhi war ara'ayta iyo iiga warrantan yamantaad ka timid kaga kaalay waxaan arkay rasuulkii ilaahay isagoo taabanaya oo dhunkanaya waxay culimmadu yidhaahdaan ibnu cumar wuxuu fahmay ninkan saa'ilku inuu ree yamaneed ahaayo yeman ka yimid marka wuxuu yidhi ara'ayta ara'aytadan yeman kaga kaalay waxaan ku yidhi nebi muxamed dhagaxa wuu taabtay waanu dhunkaday warka kalena dhaaf haada tibaac laa ra'yun wa hawan yacni waa itibaace dee hawe iyo ra'yi ma aha cali bnu abi aalibna wuxuu yihi radia allahu canhu waardaa low kaana addiinu bira'yi lakaana asfalu lkufi awlaa bilmasxi min aclaah walaakinii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yamsaxu calaa daahiri khufayn yacni khufeynka la xidho ee saanta ka samaysan dee waxaa sunnaha weyse qab haddaad ku xidhato inaad masaxdo markaa qofka iska negiyo gurigiisa joogana habeen iyo maalin ayaa u bannaan tahay inuu markii ay weysadu ka jabtaba lugaha markuu gaadho waxba aanu bixina uu dushuun ka masaxo qofka musaafirka ana saddex maalmood iyo habeenadoodii ayaa u bannaan inay janaabo ama xadatul akbar la kulmo mooyaane hadduu xadatul asqar yahay inaan waxba iska bixina dusha uun ka masaxo marka cali bin abi aalib baa wuxuu yidhi ilan sunnadu labadii qof dusha in laga masaxo weeyaane low kaana diinu bira'yi haddii diinta ilaahay ra'yi iyo waxay ila tahay ay noqon ahaan lahayd iyo aaraa lakaana asfalu lkufi wlaa bilmasxi min aclaah kufkan lagu socda ee cagta la gelinayo xagga hoose in la masaxo ayaa uga mudnaan lahayd dushiisa in la masaxo ilan xagga hooseaba xumaantii iyo wasakhdii iyo boodhkiiyo meel walba lagula joogsanaya marka wuxuu yidhi diintu hadday ra'yi tahay waxa habboonaan lahayd xagga hoose in la masaxo ayaa kaga habboonaan lahayd dusha in la masaxo laakiin wuxuu yidhi dee diintu ra'yi maahee waxaan arkay rasuulkoo labada qof dusha ka masaxaya marka mar haddaan ra'yi jirin dushaasunbaa laga masaxaya ah marka waxay astaan iyo daliil u tahay marnaba inaanay diintu ra'yi iyo hawe ahayn ee ay tahay itibaac raacid ee aanay ahayn sidanay ila tahay iyo waxay ila tahay alculamaa alraasikhuun aladiina nastadicu biaqwaalihim wanastaniiru biijtihaadaatihim laysuu bixujatin sharciya mutabaca fi ddiin wainamaa tucradu aqwaaluhum cala alwaxyi famaa waafaqahu ukhid wamaa khaalafahu urix maca kulli lijlaali wataqdiir xataa culimmada waaweyn ee rabbaaniyiinta ah ee ay ka mid yihiin a'immada madaahibta afarta ah ee imaamu shaafici abu xaniifa axmed ibnu xambal yacni waxa weeyaan a'immadaasi ay ka mid yihiin iyo maalik iyo culimmada kale ajillada ah kuwii ka horreeyey kuwa ka dambeeyaba xataa culimmada xurmadaa iyo darajadaa gaadhi ee aynu fahamkooda iyo aaraadooda iftiinsanayno ee aynu weheshanayno iyaga laftooda haddana aqwaashooda aan daliilka lahayni diinta dhexdeeda xujo sharcigo in la raaca ay waajib tahay ma aha bal hadalka ay yidhaahdaan waxaa loo bandhigaa waxyiga wixii waafaqana waa laga qaadanaya wixii khilaafana waa laga tegayaa iyadoo la ixtiraamayo oo aan la ihaanaysanayn fahum wain kaanuu axbaabanaa falxaqu axabu ilayna waayo culimmada ajalladii haba noqdaan kuwa aynu jecelno axbaabteennii ah laakiin xaqaynu uga sii jacayl badannaha ibnulqayim waxa uu ku yidhi fii abi ismaaciil alansaari alharawi markuu sheekhaa ka warramayey xiina intaqada calayhi bacd almasaa'il abu ismaaciil alharawi ibnulqayim markii masaa'il dhowra uu ku qabsaday ee uu ku radiyey ayaa waxa uu yidhi shaykhulislaami xabiibunaa walaakina alxaqa axabu ilayna minhu shaykhulislaam oo abu ismaaciil alharawi ula jeedo wuxuu yidhi waa midaanu jecel lahay laakiin xaqaanu uga sii jacayl badannahay oo mar hadduu xaqa khilaafo jacaylkiisu nagu xambaari maayo inaannu ra'yigiisa u tacasubno ee xaqa ayaanu raacaynaa markaa qofka muslimkii yaduuru maca alxaqi xayu daa kolba xaqu halkuu maro ayuunbuu marayaa oo imaamu maalik hadduu xaqa waafaqo odhan maayo shaafici baan ahaye maaliki uu noqonaya shaafici hadduu xaqa waafaqana maaliki baan ahaa odhan maaye taa shaaficuu raacaya abuu xaniifa markuu asiibana isaguu raacaya axmed ibnu xambal markuu asiibana isaguu waafaqaya cid kastaa xaqa waxay ka waafaqdo wuu ku raacaya ee odhan maayo anugu reerkan iyo qoladan maan ahay anuu madhab kalaan hayste odhan maayo waayo qofka mu'minka ah baadidiisa wuxuu raadinayaaba waa xaqa kolba halkuu ka helunbuu ka qaadanaya waxaa la yidhaha alxaqu daallat lmumin aynamaa wajadaha akhadaha aynamaa wajadahu fahuwa axaqu bih yacni xaqu waa baadida muuminkaoo meeshuu ka helaba dee wuu qaadanayaa dhaafi maayo waxa uu yihi ibnulqayim bacda an madaxahu abuu ismaaciil alharawi markii uu ammaanay kabacdi wuxuu yidhi waaba allaahu an yaksuwa hawba alcismati ligayri saadiqi almasduuq alladii laa yantiqu cani ilhawa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu diiday inuu huwiyo marada dhowrsoonaanta ee cismada ilaa kii runsheegihii looga qaateenka ahaa ee aan hawada ku hadlayn mooyaane waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam macnaha wuxuu yidhi ibnulqayim waxa ilaahay u diidoon u oggolaan inuu siiyo hawbulcisma dhowrsoonaan oo khaladoo dhan uu ka dhowro nebi moxamed mooye cid kale darajadaa inuu siiyo ilaahay waa diiday macnaha nebi moxamed diinta ilaahay wuxuu inaga soo gaadhsiinayo waa macsuum oo marnaba ku khaldami maayo darajadaana isagunbaa leh laakiin wax alle wixii nebi moxamed ka soo hadhay ma haystaan hawbulcisma mar haddaanay haysan waxay nebi moxamed ka waafaqaanna ka qaado waxay ku khilaafaanna adoo u ducaynaya iska dhaaf waayo nebiga isaga waxa ka soo baxaya ee uu diinta inooga sheegaya oo dhan xaq buu ahaa cabdillaahi bnu camr bn alcaas ayaa waxyiga nebi moxamed afkiisuu ka qori jiray qoraysh baa ku qabsatoo tidhi waa bashare waa dadkoo kaleo mararka qaarkood baa laga yaabaa dee inuu wax ku hadlee aan xaqba ahayne wax walba miyaad ka qoraysaa dabadeed nebigu markii hadalkaa uu maqlay cabdilaahi bnu camar uu sheegay wuxuu idhi uktub fawaladii nafsii biyadi maa yakhruju minhu ilaa xaq nebigu gacantii intuu afkiisa ku tilmaamay ayuu yidhi waar qor ibnu camarow allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee kaa waxaan xaq ahayna kama soo baxay qor buu yidhi uktub markaa nebigunbaa macsuuma xata alculamaa alajillaa iyo a'immada afartii waxay atbaacdooda kula dardaarmeen inaanay taqliid ku samayn ee ay daliilkun raacaan sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka soo naqliyey ardaygiisa ibnulqayim fii miftaaxi daari sacaada mujalladka koowaad safxada siddeetan iyo saddex wuxuu yidhi ibnu taymiya man faaraqa daliila dalla sabiil walaa daliila ila bima jaaa bihi rasuul wuxuu yidhi man faaraqa daliil qofka daliilka ka faaruqa kitaabka iyo sunnada dalla sabiil waddadii xaqa ahayd ee hanuunka wuu ka habaabo wuu ka baydhay walaa daliila ila bima jaaa bihi rasuul rasuulku wuxuu la yimid mooyaane wax kaloo daliil ku sugnaadaana ma jiro daliil wuxuu ku sugnaadaa uun waxyigii nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ibnu taymiya uu yidhi sida albazaar uu kaga soo naqliyey fi alaclaami alcaliya fii manaaqibi sheekh ilislaam ibnu taymiya sabxada lix iyo tobnaad wuxuu yidhi kullu qaa'ilin inamaa yuxtaju liqowlihi laa bih ila allahu warasuuluh wuxuu yidhi kullu qaa'ilin mid kastoo wax ku hadla inamaa yuxtaju liqowlih hadalkiisa xujaa loo raadiyaa laa bihi laakiin qowlkiisa lama xujaysto xujo ma aha ila allaahu warasuuluh allah iyo rasuulkiisa mooyaane wuxuu yidhi cid kastoo hadal ku hadasha hadalkeeda daliil baa loo doondoonayaa oo la deliishan maayo laakiin waxaa la odhanayaa halkuu cuskanayaa ilaa ilaah iyo rasuulkiisa mooyaane oo allah markuu hadal yidhaahdo waa qaado meel kale la eegi maayo rasuulku markuu hadal yidhaahdo waa qaado meel kale la eegi maayo imaamu maaligna waxa uu yidhi laysa axadun bacda anabiyi ilaa wayukhadu min qowlihi wayutrak ila anabiy axad ma jiro nebi moxamed dabadii ilaa hadalkiisa waana la qaadanaya waana laga tegaya rasuulka mooyaane nebiguunbaa hadalkiisa la wada qaadanaya laakiin wixii ka soo hadhay dee wixii ka waafaqa daliilkana waa laga qaadanaya wixii kalena waa layskaga tegaya imaamu shaaficina wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah maa min axadin ilaa watadhabu calayhi sunnatu lirasuuli illaahi wa taczubu canhu yacni qof ma jiro ilaa sunnadii iyo hadigii nebiga waxbaa dhaafayo oo ma wada koobi karayo famahmaa qultu min qowlin aw asaltu min aslin fiihi can rasuuli illaahi khilaafu maa qultu falqowlu maa qaala rasuulu llahi wahuwa qowli wuxuu yidhi asal kastoon dejiyey iyo hadal kastoon idhaa oo aad aragtaan hadalkii nebigaoo khilaafsan haddaan shaafici ahay hadalka la qaadanayaa waa ka rasuulka hadalkayga iyo madhabkayguna waa kaa macnaha imaamu shaafici muxuu leeyahy hadal kastoon idhaa waxaad u bandhigtaan ka rasuulka hadduu khilaafo kaa rasuulka qaata anigana kaasaa qowl iyo madhabay ah marka haddaad shaafici tahay nebiga raac madhabka shaafici xadiidka saxiixu ahaa walidaalik waxaa imaamu shaafici hadallada laga soo wariye ka mida inuu yidhi idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi hadduu xadiidka rasuulku ansaxo waa madhabkaygiiyo raaca ha odhan shaafici muxuu yidhi mar hadduu nebi moxamed yidhi kaasaa ii madhabe raaca buu yidhi shaafici marka hadday kaa dhab tahay kudayashada shaafici nebi moxamed raac oo ha ka baydhe axmed ibnu xambalna wuxuu yidhi laa tuqallidnii walaa tuqallid maalikan wala shaaficiya wala lawsaaciya wala hawriy wuxuu yidhi aniga ha igu dayanina maaligna ha ku dayanina shaaficina ha ku dayanina awsaaci iyo hawrina ha ku dayanina wakud min xayu ahaduu halkay wax ka soo qaateen ka soo qaata sow iyagu halkay wax ka soo qaateen kitaabkiiyo sunnada maaha ceelka asalkaa u aroora faracna ka taga buu yidhi imaamu axmed ibnu xambal waxaa kaloo uu yidhi man radda xadiida rasuulilaahi fahuwa calaa shafa halak qofka xadiidka rasuulka celiyaa halaag buu qarqarka u saaran yahay oo uu ku dhow yihi abuu xaniifana wuxuu yidhi idaa qultu qowlan yukhaalifu kitaab allahi tacaala wa khabara arasuul fatrukuu qowlii markaan idhaahda hadal kitaabka alle iyo sunnada rasuulka khilaafsan hadalkayga iskaga taga oo kitaabkaiyo sunnada qaata gunaanadka iyo gebagabadu waxay tahay casrigeennan aynu nool nahay ee bidaca iyo balaayadu ay farabadatay waxaa ammaan iyo nabadgelyo idiin ah oo if iyo aakhiraba aad ku najaxaysaan inaad isweydiisaan qowl kasta iyo ficil walba maxaa nebi moxamed iyo asxaabtiisa ku sugnaaya maana calayhi wa asxaabi inaad kitaabka iyo sunnada u noqotaan oo aaraada iyo ahwaada iyo bidaca aad isaga durugtaan sidaas ayaa khayrkiiyo wanaaggu inoogu jiraa waana yacni maqsuudkii aynu ciwaankeennu uu ka hadlayay aynu u doorannay cuuduu ilaa maa maata calayhi alambiyaa wa caasha calayhi alculamaa waa waxay ambiyadii iyo rusushii ay noloshooda ku dhammaysteen culimmada rabbaaniyiintuna ilaa maanta ay ku nool yihiin in lagu sugnaado ma ana calayhi